halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aada uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban iyo hirarhka efemada ee magaalooyinka geeska afrika
wanaagsan dhammaantiinba waa jimco soddonka bisha may sanadka idaacaddan waxaa wadajiridi ku daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daandurey
ilaa dhowr ilaa iyo toban ruux ku dileen ilaa toddoba ruuxna ay ku dhaawaceen oo hadda saaka wajeer yeelaan maantana aan soo duugnay dad kow iyo toban aan inta ku duugnay
cabdishakuur aadan maxamed oo ka tirsan baarlamaanka deegaanka wajeer ee waqooyiga bari ee dalkaasi kenya oo aanu ka waraysanay colaadda ka aaluusan gobolkaasi waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada cabdulfatax al siisi loogu doortay madaxtinimada dalka masar iyo saamaynta ay ku yeelanayso masar iyo dunidaba iyo qodobo kale marka horese warka caalamka kusoo dhowaada
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in taliyaha saadka ciidamada booliiska soomaaliya cabdulaahi xasan bariise xabsi guri la dhigay sarkaal sare uu ka tirsan booliiska soomaaliya oo magaciisa codsaday inaana la shaacinin ayaa waxa uu v o da u xaqiijiyey in cabdulaahi bariise lagu amray inuusan ka bixi karin gurigiisa sarkaalkaasi ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu sheego sababta ka dambaysa arrintaasi iyo weliba cidda bixisa amarkaasi balse waxaa jira warar aan la xaqiijin weli oo sheegaya in taliyaha booliiska cabdixakiim daahir saacid uu bixiyey amarka xabsi guriga loogu dhigay taliyaha saadka
mid ka mid ah kooxaha u olo-oleeya arrimaha siiriyaha ayaa sheegtay in weerarada dhinaca cirka oo ciidamada dowladda ay geysteen ay ku dhinteen ku dhowaad laba kun oo rayida kuwaasoo ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada xalab oo ah magaalada ugu weyn waddanka guddiga la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in shan boqol toddoba iyo lixdan caruur ah iyo laba boqol saddex iyo siddeetan haweena ay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay magaaladaasi ku taalla waqooyiga dalka oo xarun u ah dagaalada ka socda ama dagaalyahanada mucaaradka guddigan oo xaruntiisu ay tahay britain ayaa tirooyinkani waxa ay ka heleen dad ku sugan gudaha waddanka waxaana ay ka dhigan tahay in laga bilaabo kowda januari ilaa iyo sagaal iyo labaatanka may ee sanadkan maalintiiba la dilayay afar iyo toban qof oo rayda sarkaal ka tirsan guddiga oo magaciisa la yidhaahdo rami cabdulraxmaan ayaa v o a u sheegay in rabshadaha weli socda ay adkaynayso suurtagalnimada in doorasho xora oo cadaalad ah oo madaxtinimo ay ka dhacdo siiriya saddexda bisha juun sida la qorsheynayo madaxweyne bashaar al asad ayaa la filayaa in uu si sahlan mar saddexaad ugu guuleysan doono doorashada madaxtinimada kooxaha mucaaradka iyo in badan oo ka mid ah kormeerayaasha caalamka ayaa doorashooyinkaasi ka hor yimid kuna tilmaamay kuwa aan waxba soo kordhinaynin
kusimaha wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi ukrain ayaa sheegay in ciidamadooda ay sii wadi doonaan weerarada ay la beegsanayaan kooxaha guun ugoosadka ee u janjeera dhanka ruushka ee ku sugan dhanka bari ee dalkaasi kadib weerarkii khamiistii shalay ahayd ka dhacay gobolkaasi waxaana weerarkaasi ku dhintay laba iyo toban ka mid ahaa ciidamada dowladda mikhail koval ayaa waxa uu sheegay in militariga ay sii wadi doonaan howlgalkooda tan iyo inta ay nabadda dib usoo celinayaan waxa uu la hadlayay warbaahinta maalin kadib markii ay kooxaha ruushka u janjeera ay soo rideen dayuurad kuwa militariga ah oo aa nuuca qumaatiga u kaca kuna soo rideen bariga magaalada layidhaahdo slovensk nin jenaraal ah ayaa ku jiray askartaasi dhimatay koval ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay sugeen ammaanka dhanka gobollada koonfureed ee galbeedka magaalada donetski oo ay ku sugnaayeen kooxaha guun ugoosadka ah sidoo kaleeto gobolka isna layidhaahdo loganeski oo ku yaala dhanka waqooyi booliska dalka malaawi ayaa gaaska dadka kaga ilmaysiya u adeegsaday si ay u kala eriyaan dad banaanbaxyo dhigayay oo dalbanaya in dib loo tiriyo codadka doorashadii madaxtinimada ee toddobaadkii hore dhacday dibadbaxayaasha ah ayaa gubay taayaro waxaanay burburiyeen dukaamo ku yaala magaalada caasimadda ah ee lilongwe iyagoo la filayo in maxkamadda sare ay go-aan ka gaarto in natiijada doorashada ee lagu muransan yahay la shaaciyo amaba in dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay doorashada ayaa waxaa hareeyey dhibaatooyin kuwaas oo ay ka mid yihiin goobaha codbixinta oo qaarkood wakhti dambe la furay iyo qaladaada ka jiray waraaqaha codbixinta dhibaatooyinkaasi waxa ay dhaliyeen in guddiga doorashada ay maalin ku daraan wakhtiga codbixinta iyo weliba meelaha qaarkood oo saddex maalmood laga codaynayay madaxweyne joyce banda ayaa waxa ay sheegtay in doorashada ay hareeyeen musuq maasuq iyo wax isdabamarin iyo weliba goobaha qaar oo dadku hal mar wax ka badan ay codeeyeen waxa ay amar ku bixisay in doorashada cusub la qabto muddo sagaashan maalmood gudahooda iyadoo intaana ku dartay inaanay ka mid noqon doonin musharaxiinta laakiin maxkamadda sare ayaa go-aankaasi diiday markii xisbiga ugu weyn mucaaradka uu ka cawday
halka dhegeystayaal weli aada nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aada uga dhegeysanaysaan washington deegaanka wajeer ee waqooyiga bari ee kenya waxaa weli ku taagan xiisado ka dhashay isku hor imaad hubaysan oo u dhexeeya laba beelood maanta waxaa deegaankaasi lagu aasay kow iyo toban ruux oo shalayto ku dhintay weerar halkaasi ka dhacay daawud aweys oo washington jooga ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xidhiidhay xildhibaan cabdishakuur aadan oo ka mid ah xubnaha baarlamanka deegaanka wajeer walala waa jirtaa dadkaan shalay ka horena dad badan ayaa la raadiy ayadoo maleeshooyin ka imaaday dhinaca wajeer ka imaaday mandera ay dhowr jeerba soo weerareen dhinaca mandera dhinaca wajeer shalay ugu dambeysay ay soo weerareen meel la yidhaahdo meel oo kamid ah dhinaca countiga wajeer ilaa dhowr iyo labayo toban ruux ku dileen ilaa toddoba ruuxna ay ku dhaawaceen oo hadda aka wajeer yeelaan maantana aan soo duugnay dadkii kow iyo toban aan inta ku duugnay midna waxa meeshii oo aada ku dhintay yaa lagu duugay marka haddana aada iyo aad ayay uhursan tahay xiisada labada dhinac anaka oo nagala soo doortay mataqaanaa countiga iyo dadkii laga soo doortay national parliamentka ama baarlamaanka sare ee intiyaalka iyo gabanahii iyo dhammaantayna waa isqabsanay nabad ayaana ku baaqnay magaalada wajeer maantana waxaa la sheegayaa in dilalkii shalay ka sokow maantana wajeer ay dilal kale ka dhaceen maxaa wararkaasi ka jira walaalow wallaahi aniga horta wax mayd ahoon kor istaagay maanta ma laha sheeko waa la sheegay istaalkana waan tagay wax hadda maydaho yeela maanaan arkin sheekooyin unbaa la sheegaya laakiin tan maanta kuma xaqiijin kara wixii maanta dhintay laakiin xiisada aaday u hursan tahay oo saacad kasta ayaa wax wax la dili karaa ama la dhiman karaa maxaa yeelay cid hadda ku kala dhex jirtana ma laha dawladii kenya oo joogtana aada ayay u gaabisaa oo mataqaanaa maxaa la dhihi jiray meeshii shalay lagu ba ay joogtay waxay ka qabatina malaha ciidamada kama kama ay soo baxaan kambiga marka ayakoo meelahan si socda unbaad aragtaa markii la dhimanayo ama dagaal bilowdana kambigooda ay iskiga xaradaan xildhibaan cabdishakuur adiga waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta deegaankaasi kasoo jeeda sideedaba ma kula saxsan tahay in shacab caadi ay noqdaan dad hubaysan oo mar walbo xiisado dhaca ay hubka isku weeraraan soo taasi marka horeba qalad ma ahayn in shacabka loo ogolaado inay hub ku dhex haystaan magaalooyinka amaba deegaanadooda
waa arrin aada iyo aada u qaldan waana ka xunahay county dadkii countiga wajeer haddaan nahayna mar kastaba waxaa marka waxaa loo yaqaanaa magaalada wajeer magaalo aada u jecel ammaanka oo ilaa dhowr sano ayay ka dhicin dagaala ama aan ku dhaho labaatan sano muddo ku dhow dagaal gadail kama dhicin countiga wajeer marka walalow dhinaca ayaad ka jira iska qabsi isaga oo xuduudo badan leh dadkalaayay waa maamooyin iyo dad wa hataa waxa ku jirtay oo sagaashan jir oo indhala oo gurigii ku jirtay ka bixi waaysi oo lagu gubi dad cuuryaamo ahon lagu qabin mataqaanaa dadka la laayay markaad fiiriso adiga hataa waad la helahayd kolba
intaan la bilaabin maamulada haatan jira ee degaanada ee countiska loo yaqaano ee waxaa jiray in dowladdu ay eh, qaab ay dad ugu soo- ka soo magacowdo nairobi ay degaanadaasi madax ka noqonayeen oo amniga ay sugayeen oo xaaladda loo arkayay markaas in aad u degan tahay haatan oo dad soomaaliya eh, gacanta loo geliyey maamulkii ay xaaladdu u muuqato mid faraha kasii baxaysa marka taasi soo uma muujinayso in dadka degaanadaasi aysan weli diyaar u ahayn inay aayahooda iyagu gacantooda uga tashadaan waa mahadsan haddaan kugu celiyo sida rasmiga oo ka jirta kenya hadda ee, daaca ammaanka ama amniga ma maamulaan countiyaalka waxaa maamulya waxaa maamulaa dowladda dhexe wax shuqul ohoy kuleeyihiin niminka ka- dadka countiga laga soo doorto laga soo bilaaba governaha ilaa anigaan hadda kula hadlaya ee, wax shuqul ah oo xagga amniga aan aan ka aan kuleenahay tala un warsaan ayaa nala quman aan ahayn malaha dowladda dhexe ayaa ku shaqo leh arrimaha ammaanka ee dalka laakiin arrimahan dhacaya waxay salka ku hayaan isqaqabsi siyaasadeed oo u dhexeeya soomaalida soo maahan walaalow eh, wajeer iyo mandheera eh, waa laba county eh, oo kala sax banaan wax siyaasad siyaasad ah oo u dhexeeyana ma laha maanta oon oon ogahay
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan cabdishakuur aadan oo ka mid ah xubnaha baarlamanka ee deegaanka wajeer waxaa u warramayey daa'uud aweys
habeen wanaagsan iyo jimco wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan magaalada hargeysa waxaa xalay lagu xiray wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga somalilan cabdilaahi abokor iyo toban qof oo kale iyadoo sidoo kalena waxaa magaaladaasi hargeysa xalay laga maqlay qarax ka dhacay meel u dhow madaxtooyada somalilan iyadoo qaraxanin uu yahay kii labaad ee hargeysa ka dhaca afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde ayaa qaraxyadan ku xiriiriyey muran u dhexeeya xisbiga kulmiye ee haya talada somalilan wariyaheena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray xalay abbaarakoodii habeennimo ciidamo si gaar ah u tababaran ayaa gurigiisa ka soo xidhay wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga somalilan cabdulaahi abbakor iyo saddex ka mida ilaalo uu samaystay iyada oo mid ka mida la dhaawacay intii howlgalku socday xaaskiisa oo lagu magacaabo sacdiye maxamed cali oo aan ku booqday gurigii xalay laga soo xidhay wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga somalilan cabdulaahi abbakor ayaa iiga warrantay sida xalay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen xalay ku abbaara kowdii iyo barkii ciidan baana soo weeraray ciidankaasi wax allaale waxay ahaayeen anagu kamaanan warqabin rasaas baa nalagu hurgufay rasaas markii nalagu hurgufay inama istaafaa joogay inamadaas istaafkii dabeetana waa xabadii markii lagu bilaabay oo iskii celiyay bay wax is yidhaahdeen haddii hase rideenna dee waa nalaga batay afarta koona waa nalagaga wareegay gurigii bambafaal baa nalagu riday waxaan sun daaqadaha furaayo waxaa laiga soo geliyay suntan dadka kaga ilmisa caruur yaryar waxaan haystaa sagaal jirku u weyn yahay oo shana caruurta yarad waa wada si kale caruurta yarad qori dabadii baa laygala dhacay dee si aan kayr caadiya nolola isticmaalay waxay ahaayeen ciidamada aararyuuda waxay noo isticmaalayeen hubkii argagixisada loogu talagalay ayay anagoo shiciba noo isticmaalayeen waxaan adduun weynahaya caalamka u sheegaya inuu hubka argagixisada loogu talagalay shicibka loo isticmaalayo inuu caalamka wax ka qabto marka ciddan ilaalinaysee staafka ahayd miyaana iyaga qudhooda ciidan ka tirsanayn ciidanka kama tirsanino ciidanka markii hore cabdilaahi abdi waa wasiir ku-xigeen buu ahaa hase yeeshee iminka kumuu jirin wuu wareejiyey ciidankii dad waxay ahaayeen staaf kale ah shiciba oo ilaalo gurigiiska jooga marka aad maxaad u aaminsantay in xa- odaygaaga loo xidhay odagayga waxaa loo xidhay ujeedo ah garab kulmiye ah wax kale ma jiraanba wasiir ku-xigeenkii hore ee amniga somalilan ee la xidhay ayaa toddobaadkan warbaahinta u sheegay xogo kala duwan oo la xidhiidha saamaynta ay kooxo wadaadda u badani ku leeyihiin xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne silaanyo isaga oo ku eedeeyey inay awoodda dalka gacanta ku hayaan kooxahaas wadaadada ahi oo uu ku sifeeyey kuwo dagaal kula jira cidda aragti ahaan ka soo horjeeda wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde ayaa saaka ka hadlay xadhigga wasiir ku-xigeenkaas hore ee amniga isaga oo xaqiijiyey inay ilaa xalay xidheen ilaa toban qof Eh, wallaahi aad iyo aad baan uga xumahay wasiir ku-xigeenkaygii weeye oo muddan wada shaqaynay manaan filin runtii afcaal noocan oo kale inay ka suurtoobi karayaan Eh, markaa waxaa jirtay in eh, dee dalkanu waad ogtahay waa ummad muxuu ahaaye gobonnimadeedii iyo la soo noqotay muddo Eh, maantana ictiraaf dalka raadinaysa marka runtii arrimo eh, u baahiyey eh, khalkhal iyo iyo iyo sumcad xumo u soo jiidi karta qaranka somalilan oo runtii de meelo badan uu ka baahiyey markii dambe ee laysri bal wax ka weydiiye dee waxaan uu ogyahay aanan ogeyn tiina uu iska caabin sameeyey dabeedna uu keenay dee in muxuuahay dagaal ciidamada amniga ee waxweydiinla dee ay meesha ka dhacday marka runtii aad iyo aad baan wax lakin waxa weeyaan dee waddanka sharci baa u yaalla ama ha weynada ama ha yaraado nin kasta oo ka yimaada ka hor yimaada sharciga iyo deganaanshaha iyo nabadgelyada qarankan sharcigaa ka weyn markaa sidaa awgeed bay u dhacday arrintaasu maadaama uu loo arkay arrinta inay tahay arrin sharciga kasoo horjeeda afar iyo labaatankii saacadood ee ina dhaafay waxaa somalilan ka soconayay dhacdooyin siyaasi ah iyo kuwo amni oo kala gedisan oo badankoodu xidhiidh la leeyihiin khilaafka meesha sare maraya ee u dhexeeya xisbiga talada haya ee kulmiye oo u kala fadhiya laba garab oo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waxaa labadii habeen ee u dambeeyey magaalada hargeysa laga maqlayey qaraxyo kala duwan habeen hore goob qashiinqub ah oo ku taalla bartamaha magaalada hargeysa ayaa abbaaro labiyo tobankii habeennimo laga maqlay qarax sanqadhiisa meelo kala duwan laga maqlay sidoo kalena xalay abbaara tobankii fiidnimo ayaa meel u dhow madaxtooyada somalilan laga maqlay sanqadha qarax kale hase ahaatee labadaas dhacdo midna wax khasaare ah dad iyo dunyo toonna may soo gaadhin arrintan ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan cali maxamed waran cadde la xidhiidhiyey khilaafka kulmiye isaga oo la hadlayey waryaheena v o a cabdixakiin shirwaac qaraxaas waxay ahayn bahal iyo roshaani layidhahdo gacanta lagu sameeyo laakiin waxoogaa sida rashkoo kale qarax leh oo dadka u dhowi ay dareemi karaan bay ahayd laba meelood baana la dhigay runtii arrintaasu de aan aad uga xunnahay oo aan ahayn cadow dabadda nagaga yimi laakiin arrintii khilaafkii kulmiye aad moodo daahirad ka soo baxday inay tahay taasoo runtii aan aad iyo aad ula yaabanahay in dereg waaweyn oo mas-uuliyiin yihi inay muxuu ahay halkii maamulka iyo laysku hayay arrimaha yare ee administrationka ah inay gaadhaan inay dadkooda iyo ummadooda wax ka argagixisgeliya ama khalkhalgeliya ama nabadgelyada waxyeele inay keenaan ama iyaga naftoodaba marka waxaan leeyahay oon baaq u jeedinayaa ragga waxaa ka dambeeya inay si deg dega uga waantoobaan si aanay iyaga iyo dee dhibaato iyaga laftooda naftooda iyo mustaqbalkooda ku timaada aanay ugu imanin berri waxaa loo ballansan yahay shir gole dhexe oo guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi ku dhawaaqay halka garabka madaxweyne siilaanyo hogaamiyo gaar ahaan guddi fulineed oo ay magacaabeen shirgudoonkii shirweynaha kulmiye ay iyana ku dhawaaqeen shir kale oo gole dhexe oo la qabto maalinta axadda ee foodda inagu soo haysaa inkasta oo guurtidu ay u tafaxaydan tahay xalinta khilaafkan kala irdheeye hogaanka sare xisbiga kulmiye haddana weli gacanta ayay ku hayaan sidii meel dhexe la isugu iman lahaa ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
gudoomiyaha golaha guurtida somalilan suleymaan maxamuud aadan ah oo shirka jaraa'id uu ku qabtay magaalada hargeysa labada garab ee u kala jabay xisbiga kulmiye ayaa wuxuu ugu baaqay in xiisadda ka dhex taagan ay qaboojiyaan oo khilaafkoodana wadahadal ay ku dhammeeyaan suleymaan aadan waxa uu ku baaqay in la joojiyo shirarka iska soo horjeeda ee labada dhinac ay qorsheynayaan inay hargeysa ku qabtaan waryaheena v o a cabdixakiim shirwac ayaa waxa uu uga warramay wixii uu shirkaasi jaraa'id uga hadlay eedadu waa caddahay waxyaabaha dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey xiisaha magaalada iyo dalkaba geliyey tafaraaruqa keenayaan dee u qabta inaynaan ummad haddaynu nahay marka ugu horraysa xisbi baa laba dhacin isu qabtay labadoodu ha ku murmeen hadday murmayaan waa xisbi hal xisbi laakiin inteenna kale inaynu dhex ka nahay dalkana la dejiyo qaraxyaanu maqlin dalka in la dejiyo dhinacna la raacin guul waa la gaadhayaa iyo nabad howlba tanoo kale waynu soo mari jirtay wanaag iyo wadahadal baynu ku dhammayn jirray dee tii baanu wadnaaye na sabirkeeda nala yeesha
gudoomiysaynu hore uga warhaynay waxaad magacowday guddi golaha guurtida oo dhexdhexaadan oo dhinacyada aad tilmaantay xisbiga gudihiisa isu soo dhoweeyo arrimaha ka shaqeeya maalmahanba kulamaad yeelanayseen xaggeydii marayaanse maxaa ka soo baxay meel wanaagsan qolana waa taa aanu shalayto sheegnay ee tidhi waanu idinku wareejin hawshaa waanu idinku wareejin wixii aad ku talisaanna waannu qaadanayna qoladii kalena weli waa wada wadnaa ilaa xalaanu la joogay madaxweyne marka hawshii nabadu wanaaggu maha xumaan yar mar iyo dhaqsaa loo gala dalna baa saacada lagu dumiya nabadda dhalinteedu way ka adag tahay xumaha iyo abuuristiisa waanu wadnaayee waxaanu codsanaynaa war sabir ha nalala yeesho waanu la qabto geesta kale haddaynu eegno gudoomiye saynu ka warqabno labada dhinacba hadday noqoto garabka madaxweynuhu hogaaminaya garabka gudoomiyaha shirar bay ku baaqeen beriyasa haddama ka dhici doona magaalada hargeysa arinkaasi iyada ma ka howlgasha saydi ku muuqata iyadoo waantii ku jirtaanse in kulankaasina ay qorshaha ugu jirto suurtagal tahay inay qabsoomaan elatay labada qolobana waa ka codsanay haddana waa anigaa ka codsaday maaha jaraa'idkiinna iyo warbaahinta radio iyo jaraa'idba waxaan ku yeedhnay waxa weeye inaynu warkaa gaadhsiino si degdega dadka iyo dowlad iyo meel walba iyagana waa ka wada hadal markaa ma waxaad ku baaqaysaan inay joojiyaan shirarkaasi ay ku baaqeen Waa kuwa- so kuma waan baaqin in shirarkaa had- shirar waa qabsoomi doonaan laakiin dib loo dhigto geesta kale een, gudoomiye maalmahanba een, tan iyo intii khilaafka xisbiga kulmiya oo bilaabmay een, arrimo dhinaca ammaanka la xidhiidha magaalada hargeysa ka dhacay hadday noqoto qaraxyo yaroo kooban oo dhacay hadday noqoto een, xalay toole iska horimaad een, wasiir ku-xigeenka amniga gurigiisa ka dhacay Een, arrimahaasi maxaad kala socotaanse een, eh, sidaad u aragta arrimaha sidaad ula socotaan baanu dee ula socona waxaad qodaysaan ma arkee arrimahaasu een, qaraxyana waa dhacen laba qaraxunbaa ilaa doraa dhacay ilaa baan baan maqlay Een, gurigii wasiirkii horena intii ka dhacday waa isloogna dee wanaag iyo xasiloonaha lagu soo wada dambaalaynu wada gutanaaye sidaanu wada gutanaan Een, eh, waxaad tilmaantay labadii garab ama labadii dhinac dhinac ka mida inuu kalsoonidiisi iyo dhinaca kale aad ka raja qabtaan Een, wararka qaar baa sheegaya in garabka madaxweynuhu hogaaminaya aanay weli een, dhinacooga aanay kalsooni buuxda bixinin Een, rajo intee leeg baad ka qabtaa iyaguna een, dhinaca madaxweynuhu inay idi siiyaan kalsoonidiiood hawshiini si rasmi u guda gashaanood dhinacyadiisu soo dhaweysaan oo xal laga gaadho rajo wanaagsan baan ka qabaa meel fiicanna hawshu way noo maraysaa ahla wasahla kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha guurtida ee somalilan suleymaan maxamuud aadan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa shirkaasi jaraa'idna uga warramayey wariyaheenna v o a ee hargeysa cabdixakiin shirwac
caweysi wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aada nagala socotaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka waxaa magaalada qaahira ku diyaariyey waryaheena xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaaladan qaahira ee dalka masar guud ahaan barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigaynaa doorashooyinka madaxtinimada ee dhowaan ka dhacay waddankani sida aan la socno doorashada madaxweynenimada masaarida ayaa dhacday xili si weyn ay u kala qaybsan yihiin shacabka masaarida taasoo timid kadib markii ciidamada milatariga ee waddankani sanadkii hore xukunku ay ka tuureen maxamed mursi madaxweynihii islaamiga ahaa ee shacabku ay soo doorteen barnaamijka ayaan ku eegaynaa su'aalo ay ka mid yihiin sida ay sheegayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn cabdifitaax siisi oo ahaa wasiirkii gaashaandhiga ee xukuumadda masaarida ayaa cod akhlabiyad leh oo ka badan sagaashan boqolkiiba ku guulaystay doorashada haddaba maxay ka bedeli kartaa xaaladda cakiran oo ay la daalaa dhacayaan shacabka masaarida muxuu noqonayaa masiirka xarakada aqwaan muslimiinka xili maxamed mursi iyo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa ay ku jiraan xabsiyada waddankani iyo weliba sidee ayay beesha caalamka usoo dhoweyn doontaa natiijada doorashada madaxtinimada waddankani su-aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay marti ku yihiin aamina maxamed cabdilaahi oo ah gabar cilmi baare ah oo ka tirsan jaamacadda qaahira maxamuud salaad cusmaan oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha bariga dhexe sayid cumar sheekh maxamuud oo isna ah cilmi baare soomaaliyeed oo ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira iyo cabduqaadir sheekh bashiir oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha wadamada carabta iyo islaamka haddaba aamina maxamed cabdilaahi ayaan marka hore weydiiyey sida ay u aragto qaabka doorashada madaxtinimada masaaridu ay u dhacday iyo natiijada aan rasmiga ahayna ee soo baxday se aniga aragtida ila tahay masraxyad ama n riwaayad diyaarsan ayay ahayd in loogu talagalo waddankan in uu ninkan qabto waayo n eh, bisha sod- eh, bishii lixaad eh, soddonkeedii wixii dhacay ay iminka adduunku ay leeyihiin wax afgembi bay ahayd dhinaca marka laga eego ani aragtidayda ahaan afgembi way tahay ee laakiin doorashadu siday u dhacday doorasho way dhacday Een, dadkuna qofna lama qasbin ee dadku iyagoo og een, sanduuqa inay tegayaan oo og qofkay dooranayaan een, iyagoo og ay cilmi ay u qabaan bay ku tegeen qofna lama qasbin taana waxaa eh, door weyn ka qaatay iclaamkan dalka masar oo ka dhaadhiciyey dadka xamalaad badan ay sameynayeen in ay dadka ku een, ku qanciyaan inuu yahay cabdilfataax isiisi batal qowmi ah oona eh, wadanka masar jirin iminka isaga mooyaane qof kale inuu wadankan qaban karayo Een, doorashadan marka lala eego een, doorashooyinkii hore wadanka ka dhacay horta een, dadka ka qayb galay aad ayay aad ayay u yarayd waayo dad- murashaxiin badanna may jirin laba keliya ayay ahaayeen dadkan een, tegayna ee codeeyeyna waxa een, waxaa u badnaa dadkan aqoonta lahayn een, oo una, una badan dadka waaweyn dadka waaweyn oo ah dadkii een, eh, kasoo qayb galay matalan masar sawra 19 een, 1919 sawra- dadka sawradihii dhacday dadkaasi waa dad caqliyad jeeshka jeclaa weligoodba oo een, la soo noolaaday dhibaatooyinkii jeeshku uu wadanka ka een, uga een, guulaysto kale marka een, marka iyagu dadkan codeeyey dad waaweyni waxay ahayd dad aqoon eh, aqoon aan lahayn waayo doorashadani shabaab kamuu qaybgelin dad eh, saqaafad leh kamay qaybgelin doorasho way dhacday laakiin waxaa lagu kala duwan yahay een, eh, iyaa ka qayb galay waad mahadsan tahay aamiina waxaan siinayaa eh, sayid cumar Eh, adigu maxay kula tahay doorashada ka dhacday iyo natiijada hordhaca ee waddanka masaarida Eh, saxnooni waa su-aal aada u wanaagsan ku mahadsan tahay dabcan anigu waxaan u arkaa doorasho inaan lagu tilmaami karin inay tahay ruwaayad ninkaani uu isagu soo bilaabay wuuna kasoo bilaabay xilligii uu madaxweynaha sharciga ah oo uu xabsiga geliyey madaxweynahaasoo isagoo aan xilkiisii ka tegin ee aan khaa'idnimo la imaanin sanduuq sharciya ku yimid gurina uu gashaday ilaa iyo haddana mursi uu wadankan madaxweyne ka yahay doorashana laguma tilmaami karo taasna daliil waxa u ah shacabka masar way muqaadaceeyeen wayna gooyeen kulligood maahan dadka mutaqafiinta keliya ee dhammaan sharaa'ixda shacabka masar uu ka kooban yahay dhammaan way muqaadaceeyeen waadnan arkayseen ee, lajaanada ama meelaha lagu codaynayo siday u u maaragtay u marnaayeen Ee, iclaamiyiintii oo dhan ay qaylinayaan qaarkood ay leeyihiin maaragtay ee, aawa dadkii ay bilaabeen in ijaaso maalintii labaad maalintii koowaad markii la waayay dadkii in maalintii labaad ijaaso lagu dhawaaqay maalintii labaad markii dadkii la waayay haddana maalin lagu sii daray taasina daliil ay u tahay in la rabo in meeshii wax la isaga shubo Ee, ninka ninkan la tartamayana uu ahaa shaksi ee, xataa markii ugu dambeysay ee, dadkii manduubiintiisa ahaa uu muxaafadaadka oo dhan uu kasoo saxbiyey wakiiladiisii gobolladoo dhan uu kasoo saaray taasina ayagu hadda ay ka markhaati kacayeen oo ay leeyihiin wax meeshaas ka dhacay ee, nimanka militariga iyo unbaa u- ah, meeshaas joogay wixii sanduuqa ku jirana ayaga unbaa habeenkii la baryey waxay ku sameeyeena ma naqaan waa hagaag maxamuud salaad eh, sayid cumar waxa uu leeyahay doorasho waddanka kama dhicin oo dimuqraadi ah shacabka intiisa badan way qaadaceen arrinkaasi adigu makuu muuqdaa dalkan doorasho ayaa ka dhacday Eh, sayid cumar suu sheegay waa- wuxuu yidhi doorasho kama dhicin laakiin doorasho ayaa ka dhacday muraaqibiin ayaa joogay oo jaamacad dowlada carabiya ka socday afrika umam mutaxida iyo yuruba intoodo dhan way joogeen waa la muraaqibeynayeen xataa maraykanku lixdan- waa la kormeerayay xataa maraykanka waxay usoo direen lixdan iyo oo siddeetan iyo lix oo kormeere Qa- dalka doorasho way ka dhacday laakiinse eh, siduu sayid ama oo aaminay labaduba ka war dhawaajiyeen xaggan eh, dadka codaynaya ayaa aad u tira yaraa meeshii labada kun iyo labaiyo tobankii konton iyo kow ay ahaayeen hadeertan waxaa la sheegayaa afartan iyo lix in ay boqolkiiba ay ahaayeen dadkii codeeyey oo sida ay warbaaxinta qaybtoodu sheegaysa sida nil t v oo kale wuxuu sheegay shan iyo labaatan milyan inay iyagu codeeyeenba oo codku waagii hore markan ay isleegyihiin ay wax farqiga u dhexeen doorasho way dhacday laakiinse yaa codeeyey yaanse codeyn waya mushkiladu meeshay ka imanayso Een, dadka eh, yaryaraa oo shabaabka oo dhan maysan codeyn iyadoo taas oo lagu aaneyn karo iyagoo niyajab ay ku timi ay dhowr jeer oo isdaba xigta ay u dareereen sanduuqyo intixaabaad taas oo sababtay inay caajisaan oo codadkoodii mar walba laga soo qaadaya waxa aanan jirin ayaa sabab noqday inay codeyn waayeen meesha ay dadka waaweyn ay mas- markiisa hore aysan codeyn ay laakiin haddeertan codeeyeen iyagoo isle dadka badbaadiya u yeelinaya oo ciidanka oo iyagoo dad waaweynaa badanaana dadkii waaweynaa ay ciidanka ogaayeen waxay ahaayeen marka iyagoo dadka ay la qabsaday inay askar weligood la noolaayeen ayaa waxaa sababtay in ay isdhahaan dalkan wax badbaadin kara askar dalkana doorasho way ka dhacday ninkii xamdiin sabaxana waa laga guulaystay waa ictiraafay suu sheegay doorasho way dhacday masar keliya maaha macnaha eh, in ay nisbadu ay yaraato dalal badan oo adduunka ka mid a dadka mushaarikiina way yaraataan dalka ukraine iyo haddeertan labiyo toban gobol doorasho kamaysan dhicin say tahay madaxweyneyna waa la ictiraafay marka doorasho way dhacday waa hagaag een, waxaan siinayaa markaan eh, cabdiqaadir eh, sheekh bashiir cabdiqaadir eh, adoo isbarbar dhig u sameynaya doorashadii dhacday sannadii labada kun iyo laba iyo tobanka iyo tan maanta loo soo baxay siyaabo kala duwan ay u eegeen dadka barnaamijka kula wadaagaya aad baad umaadsantahay ustaad saxanuuni horta marka la leeyahay lasgarab dhigo een, labada doorasho doorashadii labada kun iyo labaiyo tobanka iyo tan maanta dhacday dabcan farqi badan baa u dhexeeyo dabcan xagga cadadka marka la fiiriyo iyo xataa xorriyaddii sharaxaadda ay dadka isu soo sharaxayeen markii hore laba iyo labaatan ruuxa is- eh, saddex iyo labaatan ruuxa isu soo sharaxday ee, lajnadii maamulaysa waxay u ogolaatay inay ka qayb galaan saddex iyo toban ruux maantana laba ruux basa isu soo sharaxday raggii waagii hore isu soo sharaxoo dhanna waxay sheegeen hadday inayna ka qaybgelaynin waxaan ay tahay riwaayad rakhiis ah oo la jilayo sumcadoodana ay wax u dhimayso marka la- wax laisgarab dhigi kara ma ahan sababta jirta waxay tahay tan waxay taas waxay imaanaysaa waqti ee wadanka kacdoon uu ka dhacay dheer oo xorriyad aad u fara badan oo masar taariikhdeeda soo marin shacabka masar uu helay tanna waxay imaanaysaa waqtigii ugu darneed xagga xorriyad xumada shacabka masar Een, waxaa la leeyahay dad dhowr iyo labaatan kun oo ruux ka badan ayaa ku jiro xabsiyada Ee, dhowr kun oo ruuxaa la dilay Ee, labaatameeyo kunaa dhaawaca Ee, intaasaa wadanka ka cararay oo la eryanayo siyaasiyiin ah oo hadda qurbaha wareegayo dabcan xorriyad ma jirto Een, cadaalad ma jirto garsoorka oo nimanka aan aragnay ee dadka sida jamaaciga nimanka garsooraya ee ee, inay kala saaraan loogu talagalay doorashada oo nimanka waxa aragta samaynayo cadaaladda masar aan u jeedno waayo dadka sida jamaaciga ugu xukumaysa dilka marka waxaan leeyahay wax laas garab dhigi kara ma ahan xagga xorriyadda iyo xagga ka qaybgalka iyo xagga shacabka hataa waan u jeednaa shacabkii masar oo dhan waxaa intiisa badneed way qaa- way- way muqaataceeyeen mayna ka qaybgelin Een, in yaroo oo odayaal iyo haweene iyo dad buko oo kaariyoonaasha dadka lagu riixa lagu riixa ayaa ka qayb galay dad da- dabcan mustaqbalkii masar dadkii haayeen way ka maqan yihiin baa la dhihi karaa waa tahay een, sidaan ognahay e, qolyaha islaamiyiinta ee taageersan maxamed mursi ayaa qaadacay doorashada madaxtinimada masaarida E, haddaba saameyn intee la-eg bay ku yeelatay habsami u socodka doorashada inta ay socotay waxaan siinayaa marka hore e, sayid cumar horta saameyn badan ay ku yeelatay muqaadacaynta ay muqaadacayeen islaamiyiintu keligoodna ficlan ma ahan shacabka masar oo dhan iyo adyaaftiisi qaybaha uu ka kooban yahay oo dhan ayaa eh, muqaadaceeyey doorashadan saameyn badanayna ku yeelatay saameyntaysuna waxay tahay in eh, nisbadii mursi labiyo- laba- la- labada kun iyo labiyo tobankii uu helay wax u dhow inaysan ahayn eh, laakiin laga dhigayo wax badan oo la iska ogyahay maadaama hal qolo barnaamijku uu gacanta ugu jiro Eh, marka saameyn aan la koobi karin ayay saamaysay taasoo keentay in maaragtay la waayo dad codeeya dadkiiyo dhan qof walbaa gurigiisa iska galay qof walbaahina eh, uu aaminay eh, barnaamijkaani ninkan maaragtay mar walba isagaa guulaysanaya ama eh, qoraxda ha lagu socdo oo maaragtay safaf dheerdheer ha la galo ama yaan la gelin mar walba eh, ninkaana iska leh maaragtay kursigan asagaa ninkii hore meesha ka saaray asagaana kusoo fariisanaya wax marka wareer oo aan iska gelinayno ma jirto Eh, marka islaamiyiin keliya lama dhihi karo shacabka masar oo dhan weliba gobolada nimankan saciidiyiinta la yidhaahdo asalkooda carabta ay kasoo jeedaan haba ugu badnaadeen Eh, aad bay u muqaadaceeyeen saameyn aan la koobi karin ayna saamaysay taasoo xataa ay ka marqaati kacayaan eh, adduunkoo dhani in sharciyadda siisi ay manquus ama mid eh, naqsi ku jiro oo naaqisa ay tahay maadaama uusan ka kormari karin eh, codadkii uu mursi uu kursiga ku fuulay laakiin e, xeeldheeryaal badan oo masaari ah ayaa tilmaamaya e, in shacabka qayb ka mid ay usoo baxday e, doorashada xilliga ay socotay e, codbixinta E, marka aamino e, adiga ma kula tahay in saameyn ay ku yeelatay qaadacaada kooxaha islaamiyiinta doorashada in shacabka intiisa badan aysan soo bixin waxaan doonaynaa walaalkii cumar uga jawaabo een waxyar aragtidu uu uu ka hadlayay Ee, markan uu leeyahay dadku ee, shacabka masar oo dhan adyaabtiisa ama een, xubnaha uu ka kooban yahay oo dhan baa qaadacay ani waxay ila tahay arrin- arrin aad u khaldan qayb qayb yar baa qaadacday een, doorashadan dhacdayna dad dad badani way ka soo baxeen guryahoodii si een, cadaaladayna u footeeyeen adduunkoo dhan baa arkayay intikhaabaadka dadkii doorashooyinkan dadkii ka qayb galay ama jaamacada carabta ha ahaato ama itixaad afriqi ha ahaado waxay ahayd horta anagoo isdhinac haddii la- dhinac la iska dhigo een, sisi ma ee, wuxuu ku qabsaday afgembi ama wuxuu doonayay markii horeba inuu wadankan ee, madaxweyne ka noqdo taasi waa arrin dadkoo dhan ay wada ogyihiin taa dhinac ha la dhigo laakiin marka la leeyahay ee, anagu haddii aan ka hadlayno maanta doorashadan dhacday ee, xaq muu ku yimiday ninkani mise kuma imanin haa ani aragtida waxay la tahay xaq buu ku yimiday dad baa soo doortay een, dadku ma wada qaadicin qayb yar baa qaadacday oo ama ha taageeraan ikhwaan muslimiin ama een, ee, ma ha ahaadaan kooxyo kale laakiin nisbad badan oo la- maalintii ugu horreysay waxaa yimiday cadad aad u badan baa yimiday tviyado dhan baa laga arkayey sanduuqyadu dadka hortooda yaaleen waa sanduuq shafaafa qof walba arki karaya Ho- masar waxay ka mid tahay wadanada carabta ee imika een, xorriyadaha een, wax doorashada ka qayb galay waa wadanka aad aad iyo aad u ixtiraamo ama doorashada dadkoo dhan baanu og sida loo codaynayo ninkan eh, afgembi ama ha ku qabsada ama ha ku qabsan waayo laakiin ninkan imika ahaan haddii maanta tallaabadan dhacaysa laga dhaqaaqayo dad baa doortay nisbadaasi laguma laguma eegi karayo en, mursi laguma en, barbar dhigi karayo lianno markaasi wadanku waxay ahayd wadan en, kacdoon ka dhammaaday dadkoo dhan baa u- u wada- u wada eh, en, u wada xamaasad baa u haysay inay dadku footeeyaan qof walbaa ka qayb gelaya lianna waa markii ugu horreysay ay dadku tijaabiyaan maxay ka dhigan tahay macnaha inaad wadan- wadankaaga aad eh, isbedel ka ridid ood codkaaga tustid adduunka marka en, waxaa markaa berigaa waxaa joogtay saddex iyo toban dad baa barbartamayay nisbadu weligeedna lasma dha- lasma barbar dhigi karayo maanta labay ahaayeen xamdiin sabaaxiga la tartamayey eh, sisi way yaraayeen dadka taageer dadka taageersanaa lianno ru'yad muu haysanin barnaamij muu haysanin laakiin lama odhan karayo masar way qaadaceen dadku aad bay u footeeyeen labadii cisho ugu horreey waa la codeeyey dad- ninkana sharci buu ku yimiday anagoo iloobayna afgembi ama aynan ahayn afgembi taasi waa arrin kale Een, cabdiqaadir sheekh bashiir ee, aamin waxa ay ku doodeysaa oo ay leedahay doorasho xor ah oo xaq ah oo xalaal ah ayaa ka dhacday ee, saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay wadankan masaarida Een, ee, wax saameynna kuma aysan yeelan ee, qaadacad ay qaadaceen ee, qolyaha islaamiyiinta horta waxaa la yidhaahdaa makhraati waxa ugu fiican ninka eh, dembiga gale kuu qirto qirashada ayaa ugu weyn baa la yidhaahdaa nimankii marka eh, propagandada iclaamiga u sameynayay c c way ka muuqdeen caalamkao dhanna waa looga jeeday labadii maalmoodoo u horreysa cabaadkii ka baxaye maalintii saddexaadoo la isku haysta sharcinimadeeda iyo lejna dastuuriya sababta ugu darta laftigeeda la duraayo Eh, wixii ka dhacay saddexdii maalmood waan u jeednay hal mar unba inta la iswareejiyaa wax la dad badanaa soo baxay afarta afar labaatan milyanaa soo baxday shan iyo labaatan milyanaa soo baxday sanadiiqdii waa buuxdaa eh, waxaan aragnayba fadaa'iyaadkii oo laga raqsinayo oo marka ani waxaan u malaynayaa en, dadkan hadda ee dabcan masar maamulaya ama doorashada maamulaya caqliyadoodii waxay joogtaa caqliyadii lixdameeyaha ma oga inay hadda meediyow dad laga maamuli karin masar waxaa ka furan eh, sagaal iyo toban janal oo gaar loo leeyahay madiinat intaaj ilcilaami muqaabilkeeda waxaa ka furan lix iyo toban milyan oo xisaab facebookaha ka furan ay dadka akhbaarta ka helayaan waxaa ka furan malaayiin kale oo internetka caalamka ay akhrisanayaan dadka jirto waqtiga marka dadka medio laga hagi jiray ama radio wax looga sheegi jiray ama wax dhacay laga qarin jiray ama waxaan jirin loo sheegi jiray lama joogaan aaminsanahay waxa la joogaa caalam eh, la yidhahda caalam samaawaati almaftuuxa cirarka furan baa la joogaa ani waxaan aaminsanahay marka in waxay la leeyahay cc badal baa laga dhigayay badal inuu yahay uu shacabka masar u baahan yahay shacabka masaraa codsaday inuu shacabka masar codsanin saddexda maalmood ay ka jawaabtay qof usoo baxay markii waayay new york times aan arkaya maanta oo dhahayso een, xulumkii cc wuxuu isu bedelay ka- kaabuusu isu bedelay shaashaadka waxaan ka arkaynay wejigiisa suu u ekahay mar ay so- ay soo sawirtay reuters eh, yoom saabic uu ku sawirnay wejigiisa waa laga akhrisan karay Een, afartan milyana iisoo baxaysuu yidhahda Eh, inay usoo bixi waayeen shacabka masar dabcan eh, eh, ay dhaheen kuma rabno badalkeenina ma tihid waxay eh, nimanka meediyowga iyo askarta qo- qolalkooda mugdiga isugu soo sheegteenna waa been mana ku rabnay way dhaheen mayna usoo bixin wayna ka muuqatay dawaabiirtii ka muuqatay waxay ka muuqatay meel walbo shacabka masarna isagaa jawaab ka bixinayo maalmaha soo socdo waa tahay een, inta aanan siin maxamuud salaad ee, sayd cumar ee, daqiiqad wax ka yar maxaad ku dari Eh, waxaan ku dari lahaa eh, horta wax walba ay markhaatigay leeyihin saxnuuniyo Eh, walaashay horta doorasho magac doorasho in la sameeya la iskuma haysto laakiin waxaana wax xalaala miya mase eh, waxay eh, xilli lagu sifeeyo waa doorasho ma gaari karaan taas horta caalamka oo dhan aa og taqaariirta aan hayno eh, washington eh, post waxay cinwaan ay ka dhigatay oo anugu maanta aan ka akhriyey eh, jumlo carabi ah oo aan soomaali ku sheegi doono al-intikhaabaatu fi misra fashilat bishaklin kaarihiy waxayna eh, istidlaacu ra'yiga oo markaska la yidhahdo bio wuxuu tilmaamay in boqolkiiba konton iyo afar inaysan raadi ka ahayn itijaaha hadda wadanku uu ku socdo oo siisi uu ka waday midda kale eh, waxaa kaloo jira eh, in markaska la yidhahdo eh, markasul carabi lilxuquuq walxuriyaat inuu yidhi nisbatu taswiit nisbada codaysay waxay gaaraysaa maca nihayat alikhtiraac waa markii doorashada ugu dambeysay eh, boqolkiiba labiyo toban boqolkiiba labiyo toban inaysan ka badnayn waa markas la wada yaqaano sidoo kale eh, wakaalaadkoo dhan eh, waxaan kaloo ognahay qanawaadkii maaragtay dowladda maxaa in la ooyo in la qayla dhaamiyo in qanawaadkii iyo iclaamiyiintii awalba inqilaabka iyo afgembiga dhinac taagna inay qayliyaan in maaragtay la yidhaahdo tadaakirtii iyo gobollada dadkii aadayay waa waa lacag la-aan in wax walba free laga dhigo maalin lagu maxaa keenay sababtu waxay tahay meesha wax waxbaan oolin maxamuud salaad sida aad arkayso eh, sayid cumar iyo cabdiqaadir waxa ay ku doodayaan eh, codbixinta ama doorashada ka dhacday wadankani eh, in aysan ahayn eh, mid maaragtay eh, xalaal ah oo si xor ah shacabka masaarida ay usoo doorteen bal waxa ay tilmaamayaan in shacabka masaarida intiisa badan ay qaadaceen Eh, adigoo si kooban u koobaya eh, maxaa kaaga baxay arrinkaasi horta eh, xalaashan iyo xaaraamtan waa wax arrimo diin ma aha oo laga fadwa maayo doorashadan dadku ayagaa soo baxay oo qof lasoo khasbay ma jiro qof walba asaga ayaa iskeenay oo doorashada keenay hal mid baa la oran karaa maxaa sababay inay doorashada codku yaraato waxaa dhici karta codku inay yaraadaan horta labada nin munaafasadu waagii hore way ka way ka duwan tahay oo waagii hore dadko dhan way jeclaayeen intiqaabaadka oo codkooda inuu qof walba dhiibto aniga waxaan isiri wax sababo ayaa keenay in ay doorashadan ay dadku yaraadaan kow horta labada nin ximladii intiqaabka ay wadeen oo daciif ahayd waxaa kale oo jiray qaraaraad oo ka imanayay m- madaxtooyada sida oo kale tandiim siyaasiya labada kooxood midna maysan lahayn sidoo kale fataawa diiniya ayaa jirtay oo wadaado ayaa masaajidada fatwo diiniya lahaa oo xaaraantimeynaya in doorashada la aado sidoo kale infilaad amni ayaa jiray dalka amniga ayaa laga baqaayay oo amnigu waa soo xumaanaya dhammaan waxaa kale oo shabaabka ku dhacay wax la dhaho madax xanuun doorasho ilaa toddoba jeer ayay doorasho u dareereen taas ayaa sababtay inay yaraadaan midda kale ee doorashooyinkan haddeertan la joogo iyo tii mursi in mar walba la isbarbar dhigo maaha waagii mursi iyo haddeertan waxaa lala dagaalamaya waagaa nimankii la riday xukunka oo shafiiq ahaa oo mubaarak uu watay iyo waxa iyo intii kale ayay ahaayeen Ah, haddeertan waxay ahaayeen eh, waa labadii nin baa isku soo baxay waa sabax iyo iyo sisi waxaa sababa inay dadkii saa u yaraadeen xibnaadkii intikhaabaadkoodna daciif ayay iska ahayd midda kale oo jira arqaamtan oo lo- laleeyahay waxaa afartan iyo sideed afartan iyo lix waxa saas doorashada oo dadku maysan rabaa masal waa suurtagal dadku inaysan rabin baa laga yaabaa qaabka ay siyaasada dalka u socoto saas ay tahay laakiin dadku way doorteen ninkan ilaahu way boqolkiiba saddex haddii ay usoo baxaan doorasho doorasho weeye wixii sanduuqa lagu riday ayaa la xisaabin doonaa waana ogaan doonaa mataqaana adduunku waxa ay reaction ay ka bixiyaan doorashadiisa marka shan beri lagu dhawaaqo madaxweynaha dalka inuu noqdo iyo in kale waa tahay dhegaystayaal waxaan weli bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku qaadaa dhigayno doorashooyinka madaxtinimada ee dhowaan ka dhacday waddankani masaarida dhinaca kale sida hadda een, natiijooyinka hordhaca ay sheegayaan madaxweynaha cusub ee waddanka masaarida waa cabdifitaax siisi oo isagu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhiga marka muxuu ka bedeli karaa eh, xaaladaha adag ee dalka masar uu marayo dhinaca dhaqaalaha iyo nabadgelyada Ee, waa mahadsanta ustaad saxanuuni laakiin su-aasha intaan kaaga jawaabin waxaan rabaa tii hore wax yar kaga laabto soomaali wuxuu ku mahmahdaa hal xaaraana nirig xalaala ma dhasho siisii maalintuu imaanay dad shacabka masar wuxuu ku dhahay wax damac siyaasiya malihi been buu u sheegay haddana wuxuu caddaatay inuu damac siyaasiya leeyahay Ee, wuxuu ku afgembiyey dabaabaadka shacabka masar canshuurtiisa lagu gaday ayuu madaxweynihii ayaga ay doorteen xabsiga ku dhigay marka waxay kutusinaysaa siisi inuuna marna wuxuu wada ayna sax ahayn taas tii hore haddaan uga baxo siisi muxuu ka bedeli karaa aniga waxaa siisi horta imaanshadiisa maxadaa mase wuxuu imaaday eh, saddexdii bishii toddobaad ilaa maanta ka bilaabatay aniga waxaan aaminsana waddanka asagaa madaxweyne ka ah hadduu isbeddel keenayo tobankaas bilooda isbeddel kale waxa la wada ogyahay siisi markii barnaamijkiisa doorashooyinkii ololihiisa ku jiray wuxuu yidhahday wax barnaamija oo siyaasi ama wax barnaamija oo dhaqaalahoon leeyahay ma jirto wariyaashii markii wariye kamida uu weydiiyey maxaa eh, shaqa la'aanta ugu tala gashay wuxuu yidhahda kun baabuuran aan shaqo geliya muddo bil sidaan wada ognaha shacabka masar dadka shaqa la'aanta hayso boqolkiiba afartan baa la dhahaa boqolkiiba afartankaas boqolkiiba toddobaatan ka mida waxay haystaan shahaadada jaamacadda marka wuxuu rabaa jaamiciyiintii masar inuu kirshboy iyo darawal ka dhigo sida muuqata marka waxaan ay la tahay inuu shacabka masar wax hadda oo baraara ayuu usoo waday ayna jirin Eh, barnaamijkiisana uu ku sheegay hadda ka hor eh, codad lasoo xaday oo la keenayna wuxuu sheegay inuu shacabka masar uu yahay jaxiim iyo jahanamo inuu yahay uu ku xisaabin doono telefoonka ninka lasoo waco iyo ka- iyo ka wacayba labadaba in lagu xisaabin doono inay barnaamijkiisu ku jirto ayuu ku sheegay marka waxaan uun sugaynaa eh, shacabka masar dabcan sisi khayr u keenay ani inuu imaanayo ma u malaynayo N- marka hore waxaan doonaya inaan uga jawaabo nuqdad yar n uu ku ku sheegay walaalkay inuu yidhi n markuu sise wadankan afgembiga ku qabsaday sida ay dadku sheegayaan inuu yidhi anuu wadankan ma doonayo inaan xakumo ama n damac kama lihi taas haddaan la barbar dhigno ikhwaan muslimiinkuba saasay yidhaahdeen bar iyagu waxay yidhahdeen baarlamaankan ku eekaanayna laakiin markay arkeen in meesha qaniimad ka jirto ra'yigoodii way bedeleen wax- wax- waxay isku soo rasheexeen madaxtinimada marka labadooduba oo labaduba waa beenaalayaal Is- kana waa ee, maanta ma- dhibaatada masar ku jirto waxaan arkayaa do- fikri la'aanta ama barnaamij la'aanta ikhwaan muslimiinka ayaa waxaan dhan oo lagu jiro iyagaa iskugu wacan haddii madaxweynahoogii uu maanta xabsi ku jiro haddii n eh, dadkii taageerayaashoodii n ay xabsiyada ku jiraan ama la xasuuqay waxaa ugu wacan fikrad eh, doqonnimo ama bilaatandiim ahaana iyagu wateen Eh, ha- haddaan usoo noqdo su-aasha n sisi muxuu wadanka horumar gaadhsiin karayaa horta wadankani wadan eh, dhaqaale yar ma dha- dhaqaale la'aan ma haysato masar haddii ay hesho qofkii adeegsan lahaa si fiican n khayraadka wadanka n ku jira kolleyba horta isagu habeen iyo maalin gudaheed wadanka kagama dhigi karayo wadan n wadanada aad hore u marsan dhinac ka raaci karaya laakiin cala alaqal n sisi wuxuu uu ka ka wanaagsan yahay ama uu ka barnaamij fiican yahay kuwii n ikhwaan muslimiinka oo waxba barnaamij haysanin ninkan waa nin ka soo jeeda muasasa caskariya ayuu ka soo jeedaa muasasa caskariya waa waa wad- dad weligoodba masar soo xakumi jiray ama dhibaato ha ha geeyaan wadanka ama horumar ha gaadhsiiyaan laakiin wixii ay taariikhda masar soo martay oo dhan ee intooda fiican kulleyba in xun way ku jirtay waxaa lahaa sabab u ahaa da- dadka caskarta saaxiibo badan buu adduunka la leeyahay saaxiib mu- macuunadii een, ama een, musaacadadii ay maraykanku siinayeen masar way usii socotaa een, khaliijkoo dhan baa saaxiibo la'a way way way taageeri karayaan isaguna cala alaqal inuu waxba qabanin laakiin wuxuu haystaa barnaamij ka fiican barnaamij la-aantii ikhwaan eh, ikhwaan muslimiin waa tahay een, aamina ee, waad mahadsan tahay sayid cumar oo masiirka xarakada aqwaan muslimiinka ee, sidee ayuu noqon karaa yarna laakiin kelmad yaran ku noqonaya walaashay waxay isbarbar dhigtay muasasa caskariya ee ikhwaan muslimiin ikhwaan muslimiin ka tandiim dawli iyo daakhiliba waxa ay wadamada ay xukumaan sida turkiga erdogan iyo xisbigooda mahatiir maxamed malaysia hor horukaca ay ku sameeyeen buldaantaas iyo horumarka iyo teknolojiyada ay u horseedeen taariikhdu way og tahay ee nimankaana suldo markaan ka hor ma isa tagin waxay qaba lahayeenba cid aragtay ma jirto laakiin milatariga masar waxay qaba lahayeen waa la arkay lixdan sano ayay wadankan hayeen tabiciyad iyo macuunad ay walaashay hadda ay ka dhawaajinayso waxbaa la siiyaa wadan dhan oo intaas leeg in la biilo horta waa sharaf daro waana wax maaragtay laga yaqyaqsiyoodo ee shacabka masarna lixdankii sano dibidhacay ku rideen haddaan usoo noqdo iqtisaadka iyo muxuu ka keeni karaa horta siisi iqtisaadka masar waxaa asaas u ah ee, deganaansho siyaasadeed haddaan dadka intaa le-eg oo wadanka barkiisa akhwaan muslimiin siddeetan sano ay shacabkan ku dhex jireen goboladaas aan ka hadlayno wax dawaabiirta dadka looga waayey ayaga hadalkoodii aa la fuliyey haddaan ayaga lala heshiin oo suldadii sharciga hadda la soo celin wadankaan istiqraar dhaqaale laga heli maayo macuunaadka khaliijkuna lama wadi karo haddii la wadayo sagaalkii bilood oo uu taagnaayaa la wadi lahaa dhanka kale masiirkooda muxuu yahay akhwaan muslimin akhwaan muslimin masiirkooda way jirayaan wayna xoogaysteen shacab badanna way kusoo biireen sita ibriil aad arkaysaa xarakaadkii thawriga ahaa oo dhan aad arkaysaa kamsa ucishireen nin ee, mubaarak nusqadiisii ah inuu meesha yimid ayay u wada arkaan maydaankayna berri tagayaan iyo meeshii mubaarak laga riday maydaan taxriir meesheediiyayna u noqonaysaa wax uu soo kordhi karana lama arko tii ugu darnayda hadday ku dhacday oo uu ku murugaysan yahay maalin dhoweetana hal kalmaan kugu darayaa cibaaro ah oo oo uu asagu uu yidhi oo jumlo carabi ah noo fasiri doona uu yidhi almisriyuuna kasaruu khaadiri liannahum acduu lfursata lilikhwaan lilintiqaami minii waxay jabiyeen moraalkaygii iyo damiirkaygii waxayna fursad siiyeen akhwaan si ay iga aarsadaan taasina waxa u keenta markuu arkay wax u codaynaya inuu waayey ee, wuxuu leeyahay shacbiyad jaarifa shacbiyada dhan walba wixii oo dhan way baynowday waana la arkay shacabku askari inaan laga gedi karin mana rabaan madaniyayna rabaan waana wax u keeni karaa Ee, xeeldheerayaal badan oo masaari ayaa aaminsan ee, in cabdifatax siisi xaaladan adag ee, in masar uu ka saari karo waa sida ay eh, leeyihiin eh, aqoon-yahanka masaarida qaarkood waxaan siinayaa markaan eh, maxamuud eh, salaad aqoon-yahanada masaarida keliya maaha waxaa yiri inuu mas- oo ka saari doono mushkilada siisi dalkan guardian laftigeeda article ay qortay waxay tiri siisi wuxuu awoodaa inuu masar u keeno istiqraar iyo degnaansho haddii uu khaladaadkii hore uu ka faa'iidaysto eh, dadkii ka horeeyey ay sameeyeen sidii aqwaal muslimiinkii xukuumadii kasoo horeeyey ilaa Mu- mubaarak wixii wuu awoodaa dalkan inuu istiqraar u keeno uu dejiyo midda kale haddii uu ra-iisul wasaare fiican uu keeno iyo koox wasiiro ah oo ku xeedsan iyo mustashaariintiisu ay noqdaan dad dhaqaale ama iqtisaadka ama siyaasadda si fiican u yaqaana waa awoodaa dalka in la badbaadiyo hal qof hortuu sidiisba waxba ma badbaadin karo laakiin waxay ku xidhnaan doontaa dadku isku soo xeeri doono qaabka ay noqon doonaan hadduu dad fiican keensado dadkan waa badbaadinaya haddii kalena dee waddadii akhwaanku ay mareen bay marayaan oo si u fashilmeen xukuumaddu soo dhis ayay ku xidhantay ama masiirkan akhwaan muslimiin akhwaan muslimiin waa uga dhamaatay dalkan masar caalamil carabi oo dhan xataa waa uga dhamaatay meel walba way ku fashilmeen tunuusia ayaa u hadhay doorashooyinka soo socda ayaan fiirin doonaa libiya mushkilada ka socda ayagaa sabab u ah masar een, waxay isku dayeen intiqaabaadka inay joojiyaan way joojin kari waayeen masiirkoodu nihaa'iyan waa fashil weeye dib dambena uma soo laabanayaan aragtidayda Eh, cabdiqaadir sheekh bashiir isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo eh, masiirka eh, xarakada akhwaan muslimiinka eh, xagee ayuu ku dambeynayaa Eh, sida aad la socotana eh, sisi inta uu ku guda jiray eh, ololaha doorashada waxa uu sheegay eh, inuu xididada u siibayo akhwaan muslimiinka gebi ahaanba dalka masar uu ka tirtirayo sidaan wada ognahay ikhwaan muslimiin een uguma horreynin mushkilo ay ee ku dhacda tan uguma horreynin waxaan wada ognahay taariikhda qofka akhriyo in konton iyo afartii een cabdinaasir uu sheegtay siisi inuu arday u yahay aa la dagaalamay saadaada la dagaalamay mubaaraga la dagaalamay intiina way baxeen ikhwaan muslimiin baaq een waxa een waxyaalaha yaabka ah ama mucjisada lagu tilmaami kara ka mid in xisbigii ugu weynay ee naasiriga ahaa inuu la taxaalufay ikhwaan muslimiin ee saddexdii kursi oo baarlamaankii thawrada uu ku yeeshay uu ku helay min ajli qaa'imada ikhwaan muslimiin hadduuna ikhwaan muslimiin qaa'imadooda geli laheenna uuna soo bixi laheen marka waxay ku tusinaysaa ikhwaan muslimiin siday sugaysa taariikhda soo jireenka asay sugaysay inay jiri doonaan ay ayagana baaqi noqon doonaan maxaa dhacay waa shacabka masar ilaahay inuu koonkan rogo maahane shacabka masar wuu jiraa soo ma marka intuu shacabka masar jiro ja- jamacat alkhwan almuslimiin masar way ka jireen caalamka kuu soo hartay fikrigeedu inuu kusii faafo maahane maalin hoose uma soo laaban duwal khaliijiya ayaa tirahday ayaa isku dayda inay la dagaalantay duwal khaliijiyana waan ognahay eh, dowladihii ugu waaweynaa hadda boqortooyooyinkooda qatar ku jiro inay dumaan dabcan dulmigay wadaan daraadiisna waaye wax kale ma ahan dulmina ma soconayo Eh, ta kalo labaad ha- haddaan eh, haddaan fiirino mustaqbalkooda siyaasiga kulli waxay qorayaan mas'alata wakti waayay tirahday Eh, the guardian iyo washington boys maanta waxay dhexeen waa mas'alata wakti inay qabsadeen maxaa dhacay dheh habka wax loo habka masar wax loo keenan u wada jeednaaba nu shacabka masar raalli ka aheen waqtiga ikhwaan muslimiin issharaxeen soddon iyo lix milyana soo baxdaa la yidhi baarlamaankii thawrada ee ikhwaan muslimiin ku guuleysteen boqolkiiba afartan iyo toddobo ay ku guuleysteen shantii doorasho horor shacabka masar sidii xorta u galan ikhwaan muslimiin ay ku guuleysteen marka wuxuu tusinaya shacabka ikhwaan muslimiin dhiigoodii iyo dhuuxoodu ku jiraa intuu shacabkan jirana way jirayaan siyaasadana ayagaa u- ugu mustaqbal fiicanaan aaminsanahay waa tahay een, haddaan idin weydiiyo su-aasha ugu dambeysa sida ay sheegayaan eh, xeeldheeryaasha masaarida eh, khariirada ciidamadu ay u dejiyeen eh, wadankani ayaa taabagal noqonaysa marka eh, beesha caalamka eh, sidee ayay usoo dhoweyn doonaan natiijada doorashada eh, sida wadamada khaliijka midooda yurub eh, midooda afrika iyo xitaa dowladda maraykanka waxaan siinayaa marka hore eh, maxamuud salaad ee soo dhoweynta doorashada ilaa hadeertan horta dowladaha caalamka doorashadii laguma dhawaaqin oo si rasmiya umaysan soo bixin laakiin sidaynu wada filayno marka la eego ee, dadkii ilaalinaya kormeerayaasha ahaa wilaa ilaa hadeertan natiijada wax khalada kamaysan sheegin hal maalin ayay uun ka cabteen maalintii saddexaad maalintaana lajnadu waxay tiri kuleyl daraadiis jiray oo afartan iyo laba boqolkiiba gaaray baa sababa in saddex looga dhigo waynu sugi doonaa caalamku si ay usoo dhoweeyaan laakiinse sida loo balaynayo loo malaynayo caalamku aad bay usoo dhoweyn doonaan doorashadan waana eh, weliba khaliijka maraykanka yurub saaxiibadiis oo mu'asasada geeshka saaxiibada lahaa Eh, madaxweynaha dalkana wuxuu noqon doonaa cici saan isu rajeynayna dalku wuu ka bixi doonaa infiraadkan amniga iyo dhibtan oo dhanba waa tahay eh, sayid cumar horta waxaan u malaynayaa eh, caalamku horta awalba wuu qaybsamaa wuu qaybsanaa oo awalba dhinacyadaa la kala taageersanaa laakiin doorashadan ugu dambeysay horta shukuugta ugu badan waa maalintii saddexaad oo mubarir aan lahayn walaalkay wuxuu yidhi qoraxdaa kululayd maalintii si si uu lahaa maydaanu taxriir eh, tafwiidka hala isiiyo eh, qoraxdaana way jirtay sayfay ahayd xilli samaraha lagu jiray maalintaas qoraxdii aan jirin is- maalintii dhaweyta maysa jirin dadkii markii la waayey ayaa maalintaas lagu daray si dad loo helo ee, wax walbana laga dhigay free marka maalintaas marka adduunkii oo dhan wuu ka qayliyey ee, waxaana loo fasirtay in codad maaragtay la- la la taswiiri doono oo been abuur lagu lagu lagu samay doono doorashada wayna dhacday oo kaamirooyinku aad ka arkayseen iyadoo dacayaadkii laga dhex wado lajaanka dhexdooda nin sawirkiisiisi wata warqada la maaragtay la saxayo wixii oo dhan way ka dhex muuqdeen marka ee, caalamku marka ee, maraykanka oo kale awalba muasasa caskariya way waagii mubaarak ba danahoodana way ku fushan jireen meeshana way u joogtay bariga dhexna mas-uul uga ahayd dowladaha yurub laakiin way ka ra'yi duwan yihiin intooda badan waxaan arkaynaa maalmaha soo socda waxa ay keeni doonto mar walba laakiin sharciyad la taageero ma noqon doonto waayo maaragtay dhib badan ay la timid wax badanaana muujinaya inaysan maaragtay aysan nasiih aysan ahayn waa tahay een, aamina maxamed cabdilaahi eh, haddii aan ku weydiiyo su-aasha ugu dambeysa eh, ma kuu muuqataa eh, in eh, natiijada ka soo baxda doorashadan eh, ay helayso eh, taageero caalami ah sida midooda afrika midooda yurub iyo jaamacadda carabta iyo guud ahaan eh, beesha caalamka Een, eh, horta een, eh, wax yar baan doonaan ugu jawaabo maalintan oo walaalkay leeyahay dadkoo dhan baa ka cawday qanuunka eh, intixaabaadka masar dastuurkiisa haddaad akhridid waxaa ku taala een, lajnadu xaq waxay u leedahay in ay ku dari karto een, eh, intixaabaadku waqtiga ay soconayaan laba laba maalmood ama ka badan ama ka badantaa intii doontay noqon kartaa i- iyagaana arkay waana waana wax arrin aad u saxsan dadku way codeeyeen maalin keliya haddii lajnadu marneyd waxba maaha dad- ninka siisi sharci wuxuu ku yimideysay een, sharci ah dad badan baana u codeeyey een, ad- ad- wadanada adduunkun aad ayay usoo dhoweyn doonaan isagaana een, wadanka xakumi doona waana natiijad cadaalad ku timiday ha ha badnaato ama ha yaraato intuu helay laakiin waa dad eh, codkooga dhiibtay waxay doonaan ba ha ahaadaan dadkaas ikhwaan muslimiinka ay walaalaha yidhaahdeen een, waa- waa waa xarakad weligood ba jiri doontaa jiri doonta haddii uga jeedaan magacooda jiri doonaa magacood ilaa weligood ba u jiray laakiin maxay qabteen ikhwaan muslimiinku fursad baa soo martay kamay faa'iidaysanin fursaddii een, ikhwaan muslimiinkana een, iyagoona barnaamij eh, wanaagsan oona fikrad eh, nidaamsan wadan ayaa u geysay dhibaatada ay maanta ku jiraan Een, eh, masar weligood iyo allaheedna int- een, ikhwaan muslimiinka wax ay usoo qabteen ma jirto fursadii iyaga ka faa'iidaysan waayey maxaa la yidhaahdaa siisana shacab baa doortay ama afgembi ha ku yimaada ama ha ku iman waayo laakiin intixaabadna lama taswiirinin si sharciguna ku yimiday adduunkuna way soo dhoweyn doonaan waanaan arki doonaa ayaamaha soo socda ugu dambeyn eh, cabdiqaadir sheekh bashiir isla su-aashaas horta waxaan wada ognahay cc markuu afgembiga sameynayey een, iskama sameynine dada wuxuu ka haystay waxaa loo yaqaana da-ul akhtar kowna waxaa ka ah nimanka hadda caalamka maamulo oon rabin in ay dunida saddexaad dimuqraadiya ka dhacdo aan raalli marna ka ahayn oo kow ka yihiin midowda yurub in ashton markay madaxweynaha la kulantay waxay tirahdeen iska eh, isqaaladaada qor asigan uu ka diiday Een, maraykankana waan ognahay inay ku kala qaybsameen xataa idaarada maraykanka maamusho iyo kongareskooda dad ka mid inay ku kala qaybsameen john kerry wuxuu yidhaha badda badda le waa yidhi shimbirta waa shimbir un bay noqonaysaa shimbirta nooca badada la yidhahdo badda un bay ahaan buu afgembi afgembi un buu ahaan buu ula jeeday ayagoo og laakiin idaarada maraykanka afka way soo marin waayeen inay dhahaan afgembi marka waxay ku tusinaysaa in wixii meesha ka dhacay ay raalli ka ahaayeen waxaana dhan ayaga ay waxay soo kariyeen tahay dabcan wixii ka soo baxana way iska ictiraafayaan anisu aan aaminsanahay laakiin marba dufaraska wax loo yaqaana ama eh, meeshay arrintu meeshay ka go'do waa shacabka masar shacabka masarna sa- sanduuqyada inuuna usoo bixin uu jawaabtiisa ka dhigay wuuna ka jawaabay dabcan maalmaha soo socdana radulficliga shacabka masar ubaa sugayna maahane caalam isuu karsanayaa weli u karsamaysa dherigiisa wuxuu ka soo baxana aan arkayna
intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay igala qayb galeen aamina moxamed cabdilaahi oo ah gabar cilmi baare ah oo ka tirsan jaamacadda qaahira maxamuud salaad cusmaan oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha bariga dhexe sayid cumar sheekh maxamuud oo isna ah cilmi baare soomaaliyeed oo ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira iyo cabduqaadir sheekh bashiir oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka imaaneysa magaalada washington garabkeyga badax waxaa fadhida caashi ibraahim caashucuud oon ka codsanaya qodobadii wararka ugu dorka roonaa casha mahadsaned ibraahim wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in taliyaha saadka ciidamada booliska soomaaliya cabdulaahi xasan bariise xabsi guri la dhigay sarkaal sare oo ka tirsan booliska soomaaliya oo magaciisa codsaday inaan la sheegin ayaa v o u xaqiijiyeen cabdulaahi xasan bariise lagu amray in aanu ka bixi karin gurigiisa madaxweynaha dalkan maraykanka barack obamana waxa uu sheegay inuu aqbalay iscasilaada xogayihii arrimaha daryeelka askartii horey dalka ugu soo dagaalamay eric shineski kadib markii baaritaana dowladdu ay samaysay lagu xaqiijiyey in dalo- daldalolooyin badan ay ka jiraan nidaamka caafimaadka ee daryeelka ciidamada militariga ee howlgabka ah kadib kulan uu shineski kula yeeshay aqalka cad maanta mr barack obama waxa uu sheegay in shineski uu shaqsiyana gaaray go-aankaasi iscasilaada maadaama uusan doonayn inuu qalqal ku abuuro baaritaanka socda mahadsaned caasha haatana dhinacii heesaha kaalay io kaalay ayaan usoo qabanana dhegeystayaasheena iyo codkii mustafa idriis
Yeah.
heestaasi iyada oo dhammaystiran iyo kuwo kale oon wanaagsan berri ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha haddii alla idmo waana fanaanka mustafa idriis waxaynu ugu dambaysay guud ahaan idaacaddii cawaysnimo intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ah cashi ibraahim iyo daandure oodan le nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.